habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyo cadaado habeenkan caawa eh qodobada aan idiin haynana waxaa ugu dooroon al-shabaab oo iskaga baxay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kadib dagaal ay kula wareegeen gelinkii dambe ee maanta madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo dhagax dhigay ku dhowaad afar waddo oo laga hirgelinayo magaalada cadaado puntland oo sheegtay in aysan jirinin wax heshiis ah oo ay kula jirto galmudug madaxweynaha galmudug oo ugu baaqay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble inuu ka qayb qaato dhammaystirka maamulka hirshabeelle qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhegaystayaal u diyaargarooba goordhow caawa taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha tobnaad sannada laba kun lix iyo toban haatanna warkii oo faahfaahsan wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegayaa in xaaladda degmadaasi ay kacsan tahay gudaha magaalada afgooye waxaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay dagaal foolka fool ah oo dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab al-shabaab ayaa la wareegay afarta jiho ee degmada afgooye waxaana hadda lagu soo waramayaa al-shabaab inay iskaga baxeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wakaalada wararka soomaaliyeed ee sona ayaa sheegaysa in ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ay hadda gacanta ku hayaan magaalada afgooye ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu soo waramayaa in ay xaafadaha magaalada afgooye lagu arkayo meydad fara badan kuwaasi oo ka dhashay dagaalkii ka dhacay magaalada afgooye xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaa arrintaasi kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijteena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan dhegaystayaal haddii allaha wadar laga helo madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta waxa uu cadaadad dib ugu soo laabtay waxa uuna baaq u diray ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble kaasi oo ku saabsanaa in uu ka qayb qaato dhammaystirka maamulka hirshabeelle warkan waxaa faahfaahinaysa sawde cumar
madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo dib ugu soo laabtay magaalada cadaade ee xarunta kumeel gaarka ee galmudug kadib markii uu shalay ka qayb galay doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenka hirshabeelle ayaa waxa uu codsi u diray ugaas xasan ugaas khaliif cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in ugaas xasan ugaas khaliif uu yahay ugaas ugaaska ugu da-da weyn ugaasyada soomaaliyeed uuna ka codsanaya inuu soo dhaweeyo maamulka curdanka ah ee lagu dhisay magaalada jowhar waxa uu sidoo kale waxgaradka iyo shacabka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ugu baaqay inay taageero la garab istaagaan maamulka hirshabeelle oo ah maamulka ay doorteen islamarkaana matali doonaan labada gobol bismillahi raxmaan raxiim waxaan aniga iyo wafdiyaan hogaaminayay oo ka koobnaa sibitaro iyo kale safariyaro gaaban u dambeeya magaalada jowhar oo ah caasimada goboleedka hirshabeelle halkaas waana u dadbanaynay doorashada madaxda sare ee madaxweynaha iyo madaxweyeenka ee maamulka cusub ee hirshabeelle markii sharaf weyn noo ahay inaan kasoo ka qayb galno barnaamijkan isaga muhiimka ah maxaa yeelay wuxuu ahaa maamul cusub oo daris aan nahay wax badan ay naga dhexeeyaan oo markaas doonayay ama dhalanayay aad iyo aad ayay shucuurta dadka iyo dareenka dadka ay u saraysan intay tegidda meesha aan tagnay ka qaybgalka aan ka qaybgalnay iyo garab istaag aan garab istaagnay meeshaas waxaa ka dhacday doorasho aad iyo aad u ahayd mid xalaala mid hufan mid hogaan hogaamin doona gobolka muddada afarta sane soo socota lagu doortay waxaan u rajaynaynaa maamulka cusub ee hirshabeelle guud iyo barwaaqo ayaan u rajaynaynaa waxaan u rajaynaynaa madaxda cusub ee la doortay inuu ilaahay ku guuleeyo howlaha loo idmaday waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan runtii baaq u diro dhammaan dadka reer hirshabeelle labada gobol ee ku midoobay maamulkaasi hiiraan iyo shabeellaha dhexe in ay maamulkooda dhammaantood taageeraan inay garab istaagaan in wixii xataa mid madow uga jiro tabasho uga jirto ee maamulka dhexdiisa lagu xaliyo maxaa yeele midnimo wax ka wanaagsan male israac wax ka wanaagsan male aad iyo aad ayaan uga rajeenaya waxgaradka dhammaan labadaa gobol inay maamulkaas mucdinka ah oo bilowga ah ay garab istaagaan taageeraan si gaar ah waxaan rabaa inaan baaq ku jeediyo ugaas qaaxan sharafta leh ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ah ugaasyada ugu da-da weyn uguna baca weyn ugaasyada soomaaliyeed gaar ahaan ugaasyada reer hiiraan iyo reer shabeelle inuu maamulka uu garab istaago inuu maamulka taageero in wixii habasha ay wixii duleelo jirana isaga odaynimadiisa iyo waxgaradnimadiisa uu wax ku xalliyo ayaan insha allah tacaala isaga odayaasha kala horgeeyaanba ayana tabashada qaba ayaan ka rajeynayaa aad iyo aad wanaagsan
bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda hadal dhowaantan ka soo yeeray beesha caalamka oo ku saabsanaa in xubnaha aqalka sare ee galmudug qaarkood laga reebo ayaa waxa uu ka dhacay maanta deegaanka ceelguura oo ka tirsan gobolka mudug warkan waxaa faahfaahinaysa samse maxamed axmed banaanbax xoogan oo looga soo horjeeday warqadii kasoo baxday qaramada midoobe islamarkaana lagu dalbanayo in qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee galmudug laga saaro ayaa ka dhacay magaalada ceel guula ee gobolka mudug dibadbaxayaasha ayaa waxay ku qaylinayeen erayo ka dhan ah qaramada midoobe iyagoona sheegay in dalkan ay leeyihiin ummad soomaaliyeed islamarkaana shaqsi ajinabi ah uusan waxba ka bedeli karin gudoomiyaha ceel guula cali baashi macalin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shacabka ku nool bariga gobolka mudug ay soo dhoweynayaan xubnaha cusub ee aqalka sare ee galmudug islamarkaana ay kasoo horjeedaan warqadii kasoo baxday qaramada midoobe
inaan warbixinada ka siiyo isku soo bax ballaaran oo ka dhacay degmada fadyo deegaanada hoos yimaadan qayb kamida iyo degmada calguula oo lagu taageerayo madaxdii mas-uuliyiintii loo doortay golaha sare dowladda galmudug iyo xukuumadeeda iyo baarlamaankeeda loogu mahad celinayo sida xushmada leh iyo sharafta badan iyo soo xulashada ay sameeyeen waayo habeen maamulkii u horreeyey oo soo gudbiyey golihii sare dowladda soomaaliya waxaan kaloo rabnay inaan ku cabirno fakirkeega isku soo baxaas sida aan uga soo horjeedno faragelinta kaabuun ay ku sameynayaan beesha caalamka qaybo kamid ah amase jamciyadda quramaha ka dhaxaysa n g o-da warankii kasoo baxay waxaan rabnay inaan ku cambaarayno aan naano qof muwaadin oo soomaaliyeed oo wax tarkiisa iyo waxqabadkiisa loogyahay oo wixii uu kasoo shaqeeyay iyo dowladda federaalka shaqooyinka uu kasoo qabta loogyahay maanta faragelin lagu sameeyo inay tan ahayn wax la qaadan karo
madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay ku dhowaad afar wado oo laga hirgelinayo magaalada cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen gureed oo maanta cadaado dib ugu soo laabtay ayaa garoonka diyaaradaha cadaado kadib markii uu kasoo tegay waxa uu dhagax dhigay ku dhowaad afar wado oo laga hirgelinayo magaalada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo goobtii lagu dhagax dhigayay wadooyinkaasi hadalla ka jeediyey ayaa sheegay in mashruucan ay ka qayb qaadanayaan maamulka degmada cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanku ay noo dhagax dhigayaan afar wado oo u dhiganta afar kilomitr dhadhow u yahay cabirkeedu waa sanadkii labaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cadaada ka dhagax dhigaayo jidad oo hayaabjay ah kuwii horena madaxweyne waa lagu guulaystay afartii hore midkan hadda dhabarkeennaha ka mida afar kaloo cusub ayaan dhagax dhigaynaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaa aad kelmadaada ka dhiibato waxaanu mahad celinaynaa hay-adda j b l g oo shaqadaas nala qabata oo sanad walba ahayd mashaariicna siida annaguna mashaariicdaa sida ugu talagala aan kasoo baxno aan uga soo baxno shaqadan waxaa qabanaya degmada cadaado hay-addu way naga gacan siisaa laakiin waxaa qabanaya waa degmada cadaado waxaana qandaraasi ku siinaa kambaniyaal laba kambani ayaa sanadkan noo qabanaysa waddo walba sidaas oo kale tabeelaha halkaas ka muuqda ayaa sidaas oo kale ugu qoranya cabirkii iyo calaamadii u n-ka waa taas waddo walba jiidka meel inta lacagtii lagu qaata xitaa saasay ugu qoran tahay intaa kadib madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo asna hadalla ka jeediya goobta ayaa sheegay in wax lagu faano ay tahay in cadaado ay yeelato wadooyin laga soo galo islamarkaasna lagu dhex socdo sharaf aad u weyn bay noo tahay waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada cadaado iyo maamulka degmada cadaado oo mar kasta ka fikira kana shaqeeya horumarka dalka iyo deegaanka ayaan u mahad celinayaa aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay-adda j b l j oo qeyb weyn ka qaadatay mashruucan asagaa iyo mashaariic kaloo badan oo mar kasta maaragtay horumarka deegaanada iyo gaar ahaan degmada cadaado qeyb weyn ka qaadatay waxaan ka rajaynayaa waddooyinkani inay waddooyin sidii loogu talagalay u dhisma kana qayb qaata dadka isku socodkooda iyo isku gudubkooda inay noqdaan waxaan rabaa inaan ujeediyo dadka reer cadaado inay u dheganuglaadaan maamulka oo jidadka iyo waddooyinka la sameynayo ay maaragta u arkaan horumar ayaga usoo hooyanaya weli warka habeen ayaad dhagaysanaysaan dhegaystayaal maamulka puntland ayaa sheegay in aysan jirinin wax wada hadal ah oo u dhexeeya galmudug iyo iyada maamulka puntland ayaa si kulul u beeniyey hadallo soo baxayay oo sheegayay in maamulka galmudug iyo puntland ay u dhexeeyaan wadahadallo ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka deegaanka maamulka puntland mudane cali cabdulaahi warsame oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan waxba ka jirinin in wada hadallo ay u dhexeeyaan galmudug iyo ayaga bismi illaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan salaamayaa dhegeystayaasha sharafta le meel kasta ay joogaan su-aasha ay weydiisay haddii aan ka jawaabo seeladii shaqadeedii waxay u socotaa si habsami ah maanta waxaan ku tagnay kormeer aan soo indhaindhaynay waxaan rajaynaynaa haddii rabbi idmo shaqada seeladdu inay soo gebagaboodo toddobaad gudihiis wixii ka dambeeya inay noqoto inaynu furno shaqada in ay bilaabato waxaa jiray warar ilaa shalanta laisla dhex marayay oo warbaahinta qaarkeed ay si weyn uga hadlaysay oo sheegayaan in sayladda dhismaheedii la joojiyey arrintaasna ay tahay go-aan ka soo baxay dowladda puntland warkaasi waa kutiri kuteen weeye waa war aada u xun waa war aanu aada uga xunnahay in aanu maqalno in dadka loo sheegay mas-uuliyad darre ay ka muuqato waanu maqalnay idaacadaha qaarkood inay dadka ay u sheegayeen warka noocaasa ilaa xalay warkaasi waxba kama jiraan sayladdu waa go-aan dowladeed dowladda puntland go-aan ay hore u qaadatay weeye waa la dhisayaa waa la dhamaystiraya waana la shaqo gelinayaa insha allahu tacaala waaya waxaa jira warar kale oo sidoo kale idaacaduhu ay baahiyeen kaas oo ku saabsan in dowladda puntland iyo bunt iyo galmudug heshiis ay wada galeen wasiiro ka socdo afar qodob ka kooban
warkaas idinka ayaan ka maqlaynaa iyo idaacadaha wararka kuteynta ay sheegaya ma jiro haba yaraatee wax heshiisa oo dowladda puntland iyo maamulka galmudug dhex maray oo arrinta gaalkacyo ku saabsan arrinta gaalkacyo wadahadalkeeda iyo wax ka qabashadeedu ma aha arrin dhowr wasiir oo galmudug ka yimid ay go-aan ka gaari karayaan weliba laga yaaba aan ahayn dadka deegaanka u dhashay gaalkacyo waxay u baahan tahay nabadgelyo waarta gaalkacyo waxay u baahan tahay in xalkeeda ay helaan oo ay raadiyaan dadka uu ka dhexeeyo ay dhibaatada ay ka dhexayso puntland waxay aaminsan tahay iyadoo dib u eegeysa heshiisyadii hore dhacay waxyaalihii lagu heshiiyey ee ahayd arrimaha gaalkacyo ee ku saabsan nabadgelyadeeda iyo dejinteeda iyo mustaqbalkeeda marka ugu horreysa in loo daayo ay ka wada xaalaan dadka deegaanka u dhashay
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa dhowaantan sheegay inay jiraan wadahadallo u dhexeeya galmudug iyo puntland islamarkaasna gaalkacyaha ay ku wada sugan yihiin wasiiro ka kala socda galmudug iyo puntland kuwaasi oo ka wada hadlaya xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay intii aan galmudug la dhisinin in magaalada gaalkacyo uusan qof mas-uula ku hoyan karinin hadda oo galmudug ku dhowaad toban sano jirtana gaalkacyo ay noqotay magaalo ugu horeysa magaalooyinka soomaaliya
galmudug intaan la dhisin ka hor gaalkacyo muuqaalka maanta ay leedahay toban meelood haddii loo qabay meel ka mida ma lahayn aniga waxaan gaalkacyo macnaha xarunta maamulka galmudug iyo meesha waxaan tegay hotel macnale oo la dego oo la seexo karo oo qof yacni mas-uul ah oo maxaan ku dhahdaa wax inaanay ku oolin maantana daara ha dhihine hoteella ha dhihine jaamacada ha dhihine waxa ku yaalla waad arteen waxaasi dadka dadka cadaada degan iyo dadka dhuusan maxaan leeyahay degan muxuu ahay gaalkacyo ee galmudug waa dadkii isma bedelin waa dadkii laakiin isbedelku waxa keena waxay tahay maamulka maamul lahaanshaha dowlad lahaanshaha waay dalka soomaaliya waxaan rabaa marka cibrad inay noqoto lagu waayo aragnimo qaato la arko farqiga dowladda iyo dowlad la-aanta leedahay waxaa intaas ii dheeran rabaa dadka labadaa gobol inaan ku bogaadiyo dhinaca dimuqraadiyadda maamuladaas maalintii ay dhalanayeen madaxweynayaashii joogay maanta ma joogaan madaxweynayaal kalaa jooga mas-uuliyiin kale golo baarlamaan kalaa jooga mas-uuliyiin kalaa jooga waxay daliil u tahay dadkaani in ay u fududahay nidaamka dimuqraadiga inay raacaan oo hadba maxaan ku rahay talada iyo xukunka isbadbedelaan aad iyo aad aad iyo aaday macno weyn maanta u leedahay codkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna dhegeystayaal waxa uu u dambeeyey warkii habeen oo caawa aad ka dhagaysanayseen raadiyo cadaado warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo saadiq cabdishadana saadiq lake aniga baadigala qayb gashaba waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambo xiisalehe nabadgelyo ciddii uu segay waxay dib kaga daalaca karaan beejka internetka aanu ku leenahay ee radio cadaada dot com warkan war lamida tan iyo kulanti dambe sidaas iyo ismaqal dambo xiisaleh nabaadiino